bsmi illaah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati lwahmi waakrimna binuuri lfahmi waftax calayna bimacrifati alcilmi xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol toddobaatan iyo toddobaad min suurati albaqara qaala allahu tacaala laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi walmaqribi walaakina albira man aamana biاllahi walyowmi alaakhiri walmalaa'ikati walkitaab walmalaa'ikati walkitaabi wannabiyiin ila aakhiri alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaalaa marka uu inoo soo sheegay usuuludiinkii iyo caqaa'idkii markii laynoo soo sheegay reer bani israa'iil iyo axwaashoodii iyo qabaa'ixdii iyo xumaanihii ay la yimaadeen intaasoo dhanna laynoo ku soo sheegay suuradda niskeedii hore suuradda niskeedii hore niskan dambe ama in ku dhow waxaa laynoo ku tilmaamayaa axkaam tashriiciyaah oo farciyaah axkaamtii la jireeye wey maxaa yeelay waxaa qoladii la dhihi jiray ahlu kitaabka waa iskhilaafeen iskhilaaf tiro badan khilaafka awgiis arrintii waxay soo gaadhay qiblada arrinteedii markii qibladii lagu soo wareejiyey ama loo soo wareejiyey kacbada khilaafkii waa bata waa la dhex dhumbaday muslimiintii waxay ku inkireen wareegga ay muslimiintu u wareegeen xagga kacbada ee baytulmaqdis ay ka wareegeen labadaa qolo oo ahlu kitaabka yahuud iyo nasaaro qolo kastaaba waxay tiri hanuunkii annaga hayna cid kaloo hanuun haysaa ma jidho markaasaa ilaahi subxaanahu wa tacaalaa radiyey in cibaadada xaqa ah iyo camalka birigaayo wanaagsan inaysan ahayn mashriq iyo maqrib la qaabilo laakiin inuu yahay daacada ilaahay oo lala yimaado awaamirta oo la fartoomo iimaan saadiq oo raasik oo lala yimaado xumaha oo laga dheeraado qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laysa albira laysa ma ahaanin albira biri ma ahaanin an tuwalluu inaad jeedisaan wujuuhakum wajiyaashiinna inaad u jeedisaan qibala almashriqi mashriq xaggeeda iyo walmaqribi maqrib xaggeeda laysa albira biriga waxaa la yidhahdaa ismun jaamicun lidaacaati wa acmaali alkhayr waa magac jamcinaya daacaadka iyo acmaasha khayrka iyo wanaagga magac jamcinaya weeyaan birigu markaa birigu mausan ahaanin birigu mausan ahaanin sidaas mausan ahaanin ee waxa weeyaan sida dambe oo laynoo sheegayo weeyaan markaa qiraa'ad baa jiro laysal bira iyo laysal biru labadaba waa la akhriyey albira haddii laga haddii la akriyo kordhigaas waa khabaru laysa oo laga soo hormarshay isimkii an tuwalluu ayaa waxay taallaa mowdicu rafci oo isimkii layse noqonaya oo mu'akhara oo waxaa macnuhu noqonayaa leysa towliyatu wujuuhikum wejiyadiinna jeedinteeda a u jeedisaan jihat almashriq waalmaqrib albira maaha kullahu birigii oo dhan taa maaha sidaas birigii oo dhan maaha laysa albira waxaa lala hadlayaana waa qolada ahlu kitaabka ahayd wey maxaa yeelay qibala almashriq waalmaqrib labadan qolo oo ahlu kitaabkaabaa halkaa qaabili jiray nasaaradu waxay qaabili jireen mashriq baytulmaqdis mashriqdiis xaggaa qaabilsan bariga ah yahuudduna maqribta ayay qaabilayeen xagga maqribkiisaah qolo kastana waxay dhaheen birigii iyo wanaaggii hannagaa oo nagu kooban yahay hannagaa hayna waxaa laleeyahay birigu waxaasaa sheegaysaan aa ku sugantihiin maaha waa la nasakhay dhinacaas iyada ah birigu waxa weeyaan maa bayanahu llahu waxa ilaahay caddeeyo aayadda laynoo ku sheegayo muuminiintuna ay sameeyeen marka ahlu kitaabkii baa lala hadlayaa ama khitaabku waa caamo ahlu kitaabkii iyo muslimiintii labadiiba waa lala hadlayaa waxa weeyaan birigu kuma koobna arrinta qiblada oo keliya ee biriga weyn maaha sidaa keliya biriga weyn waa aayadda dhexdeeda waxa laynu ku sheegi doono walaakina albira man aamana billaahi walyowmi alaakhir iyo waxa ka dambeeya weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laysa albira biriga mausan ahaanin an tuwalluu wujuuhakum wejiyadiinna inaa u jeedisaan qibala almashriqi waalmaqribi saa maaha birigii weynaa kaa maaha jihay ahayd jihadiina waa la nasakhay kacbada in la qaabilo ayaa lays amray arrinta halkaasi ku dhammaatay walaakina albira birigu man aamana billaahi weeyaan walaakina albira birigu waxa weeye iyo wanaaggu man aamana billaahi waxaa la leeyahay sidaas markii la yidhaahdo walaakina albira man aamana billaah oo saa loogu dhawaaqo oo sidaa la yskaga khabro waxaa loo baahanayaa in maaragtay la ishkaal tiro xagga naxwo ahaan walaakina albira birigii man aamana billaahi sidaas marka waxa weeyaan walaakina albira birigu man aamana biru man aamana midka rumeeyey birigiisa weeyaan billaahi ilaahay rumeeyey iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe kan rumeeyey kaas birigiisa iyo wanaaguu la yimid taa weeyaan biru man aamana billaahi walyowmi alaakhir taqdiirtan waxaa loogu baahanayaa macnihii baa markaa ismudaabaqaynaya la-anna birigu man aamanada lafteeda ma aha ee waxa weeye qofka rumeeyey camalka saalixa ee ula imaanayo wey birigiibaa wuxuu yahay man aamana mankaas ee waxa weeye inama albiru waa alcamalu saalix camalka saalixa ah oo miman aamana ka ahaaday midka iimaanka laga helay oo iimaanka la yimid qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaakina albira man aamana biru man aamana billaah ilaahay qofka rumeeye birigiisa weeye iyo walyowmi alaakhir maalinka dambe waalmalaa'ikati malaa'igtana rumeeye waalkitaabi kitaabta rumeeye waannabiyiina nebiyaashana rumeeye malaa'igtii iyo kutubtii iyo rusushii saddexdiiba rumeeye ilaahayna rumeeye kaas weeyaan camal lakaa saalixa ee wanaagsan ee lala yimid taa ayaa biriya baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala oo wa atal maala maalka bixiyey aataa bimacnaa acdaa maalka bixiyey calaa xubbihi xaaluu ku sugan yahay maalka jacaylkiisa xoolihii isagoo jecel maalkii isagoo jecel siiyey wa aata almaala bimacnaa acdaa siiyey almaala maalkii siiyey calaa xubbihi lala qabo xaaluu maalka jecel yahay maalkaa siiyey dawil qurbaa qaraabanimada kuwuu saaxiibkaa qaraabadiisiibusi oo dadka la xiriiriyo dadka ugu mudan weeyaan wa aataa siiye almaala dawil qurbaa siiye calaa xubbihi markaas maca xubbihi ama calaa xubbihi xaalu ku siiya maalka jacaylkiisa isagoo maalkii jecel ama calaa xubbihiba ilaahay baa loo celinayaa wa aatal maala maalkii bixiyey oo siiyey dawil qurbaabu siiyey calaa xubbihi xaalu ku sugan yahay jacaylkiisa ilaahay uu jecel yahay subxaanahu wa tacaala calaa xubbihi calaa xubbillaahi markaa weeyaan ama calaa xubbihi calaa xubilmaali wey ama calaa xubbihi calaa xubbi liitaa'i bixinta jacaylkeeda markaa wax bixinayo wuu jecel yaho naftiisu diib bay ku tahay raalli buu ku yahay waxa uu bixinayo markaa yuu siiya maalkii dawil qurba iyo walyataama agoonti iyo walmasaakiina masaakiintii iyo wabna sabiili waddada inankeeda kuwii waddada marayay agoontu waa kuwii aabahood waayey masaakiintu waa kuwaan xoolo haysan ibnu sabiilku waa qofka musaafirka ah ee waxa weeyaan sahaydu ka goday kuwaa xoolihii siiyey taa taasaa biri ah iyo wasaa'iliina siiye kuwa baryootameeye oo dadka kaalmaha weydiisanaya noo kaalmeeyada leh amaba la garanayo iyagoo haddaysan xataa sheegan wa fi riqaabi wa fii faki riqaabi kuwa kuwa kan ku bixinaya weeyaan xoolihii wow bixiyada wuxuu ku bixiyey qooraha ama luqunta inuu xoreeyo kuwa la haysto oo addoomanimadii baa laga xoreynaya markaas xoole inta siiya xoroobayaan xoolaha lagu kitaabeeyey amaba ma ahee xataa kuwa deynta lagu leeyahay ayuu kaga bixiyey oo madaxoodii ku furta wasaa'iliina iyo wa fi riqaabi oo waa qaamo salaata salaadana oogay waata zakaata zakadana bixiyey waxa weeyaan labadaani waa arkaan islaam ka mid yihiin salaada oo la ogo iyo zakada oo la bixiyo labadaa weeyaan marka birigu iyo samafalku kaa weeyaan biriga iyo samafalku kaas weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi intaa markii laynoo soo sheegay iyadii baa weli socoto ilaahay wuxuu yidhi waalmuufuuna bicahdihim idaa caahaduu icraabtii marka waa waa icraabtii hore waa la bedelayaa waalmuufuuna kuwa oofiye bicahdihim idaa caahaduu markay ballantamaan halkaana waxay ku xidhan tahay walaakina albira man aamana bilaahi markii la yidhi man weeye aamana bilaahi yaa biru man aamana dee man aamana maxay noqonayaan waa almu'minuuna bilaahi qofkii qolada iimaanka laga helay oo man aamana noqotay magacoodu waa almu'minuuna bilaah marka waxa weeyaan almu'minuuna bilaahi kuwa ilaahay rumeeyey iyo walmuufuuna bicahdihim cahdigooda kuwa oofiyey idaa caahaduu markay cahditameen oo ballameen oo aan ballanka burin kuwaa weeyaan wasaabiriina baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala wasaabiriina halkan icraabti mar labaad baa la bedelayaayo wasaabiriina wa amdaxu waxaan ammaanayaa assaabiriina kuwa saabiriinta sabra fi lba'saa'i shadaa'idda iyo dhibaatooyinka dhexdooda kuwa sabra iyo wadaraa'i dhibaatada iyo waxiina albas ba'sga xilligiisa shadaa'idda iyo xilliga dagaalka kuwa sabra kuwaa weeyaan kuwaas baan ammaanayaa weeye wasaabiriina fil ba'saa'idaas waxaa lagu fasiray faqriga dhexdiisa kuwa sabra wadaraa'i dhibaatada xanuunka iyo wajaca markuu ku yimaado kuwa sabra wa xiina alba'si dagaalka xilligiisa kuwa sabra saddexdaas saasaa loogu kala celinaya kuwaasaan ammaanayaa wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaas alladiina kuwii weeyaan sadaquu run sheegeen tilmaamaha wanwanaagsan kuwa laga helay waa kuwa iimaankooda ku run sheegay wa ulaa'ika kuwaas hum iyaga unbaa almuttaquun kuwa cabsaday ah almuttaquuna allah kuwa ilaahay ka cabsaday kuwa weeyaan alkaamiluuna fi taqwaa cabsida dhexdeeda kuwa kaamilka yaa ku ah kuwa weeyaan haddaba in la yidhaahdo walaakina albira man aamana waa calaa dariiqi almubaalaqa inta badanna kuwa bulqada hadalkooda way ku jidhaayo markay deeqda ka hadlayaan bay waxay dhahaan asakhaa'u deeqsinimaduba waa xaatim deeqsinimadu waa ninka xaatim la dhaho ama gabaygay ka hadlayaan waxay dhahayaan wa shicru zuhayr shicirku iyo gabayba waa zuhayr ninka la dhaho maxay ka dhiganta ina sakhaa sakhaa'u xaatimin ninka xaatim la yidhaahdo deeqi waa ninkaa deeqdiis shicirkuna waa shicirka ninkii zuhayr la yidhahdo saasoo kale weye qaabkaasaa siba weyhina u tacbiiriyey kitaabkiisa kitaabu siba weyhi marka walaakina albira biru man aamana bilahi sidaa unbaa dhih qoladan wa fi riqaabi la leeyahay waxa weeyaan wa fii faki riqaabi luqumaha iyo qoorta fakinteeda wey qooraha in la fakiyo qoortooda kuwa addoommada wey qoortaa la cabiray naftaa looga jeedaa waa min idlaaqi ljuzi wa iraadat lkulli juz baa la idlaaqay laakiin kulli baa loo jeedaa addoonkii oo dhan baa loo jeedaa wasaabiriina fil ba'saa'i kordhig bay ku timid asalku wuxuu ahaan lahaa haddii ciraabta hore la fiirinayo inay ku timaado godaal walmuufuuna bicahdihim baa awal la soo yiri laakiin waa la nasbiyado ikhtisaas akhusu waxaan sheegidda ku gaar yeelayaa asaabiriina kuwa sabra fil ba'saa'i iyo wadaraa'i iyo waxiinalbaas waana usluub macruuf ahoo bulaqada agtooda macruufka ah in la iskhilaafiyo sifaad markii la sheego cid lagu ammaanayo ama cid lagu caayayo in ciraabta la kala bedbedelo tafanum baa la yidhahdaa ama qadci baa la yidhahdaa ulaa'ika kuwaas aladiina sadaquu weeyaan aladiina sadaquu sadaquu ficilkaas maadi baa la keena wuxuu faa'iideynayaa taxqiiq arrinkaasaa ka dhacay sugnaadayna weeye alladiina ku weye sadaquu jumlada labaad jumlo ismiyaabaa la keenayo wa ulaa'ika kuwaas hum iyaga unbaa almuttaquun baa ilaahay yidhi jumlada ismiyadaana maxay keenaysaa hubuut ayay ayaa laga faa'iideysanaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ulaa'ika aladiina sadaquu wa ulaa'ika hum lmuttaquun saasaa loo soo tilmaamay dadkii wan wanaagsanaa iyo birigu waxa uu yahay halkaasaa lagu sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa imaanka laga helayo kutiba waxaa la faral yeelay calaykum dushiina alqisaasu qisaas fi lqatlaa kuwa la laayay dhexdooda yaa qisaas baa la faral yeelay qisaas baa la jireeyey kii la dilay kii dilay in loogu qisaaso haddii shuruuddii la helo haddii shuruuddii la helo ilaahay wuxuu yidhi alxuru midka xortaa dee bilxuri baa loo dilaya yuqtalu bilxur mid kaloo xoraa loo qisaasaya waalcabdu addoonkana bilcabdi baa loo qisaasaya baa yuqtalu bilcabdi walunhaana yana waa la dilaa bilunhaaba mid dhadig baa loo qisaasaya marka iyagii isku qisaas maxaa la diidayaa alxuru bilxur waalcabdu bilcabd waalunhaa bilunhaa ilaahay saasuu yidhi waxaa la diidayaa qofkii wax dilay inta la yska daayo in la dilo qof aan waxba dilin leanna qof aan waxba dilin haddii loogu aro kii horeoo la dilay qofka dambeoo la dilay dilkaa la dilay qisaas maah waa dulmi iyo xadgudub ilaahay wuxuu yidhi faman cufiya qofkii loo cafiyo lahu isaga faman qofkii cufiya loo cafiyo lahu isaga min akhiihi walaalkiis min demi akhiihi walaalkii dhiiggiisa shay-un shay qofkii walaalkiis ta dilay loo cafiyo fatibaacun baa bilmacruufi iyo wa adaa-un ilayhi biixsaan famantuyay ku dhacaysaa kii qaatilkaha faman qaatilka cufiya la cafiyey lahu isaga qaatilkaba min akhiihi min dami akhiihi walaalkii dhiiggiisa oo maqtuulkii la dilaya shay-un qofkii loo cafiyo qofkaani waxbuu dili min akhiihi baa laga cabirayoo kow dilay horta waa walaalkiis waa qofka wax dilay walaalkii unbuu dilay waxaa kaloo min akhiihida laga faa'idaysanayaa haddii kollay dilkii dhacay oo xadgudubkaasi dhacay oo shaydaan isku diray inaan walaalnimadii go-aynin ee dadku ay walaalayihiin weligii marka kii la dilay baa wuxuu iska daayey qisaasii ayuu iska daayey oo iska cafiyey wuxuu yidhi mag baan rabaa markaasaa shay-un taas weeyaan weliba shay-untaa waxaa kaloo laga sii faa'idaysanayaa hal qof oo dadkii qisaasta lahaa hadduu cafiyo cafiskii waa dhaca inta kale ma qisaasan karaa haddii sidaasi dhacdo fatibaacun raacid baa ah bilmacruuf fatibaacun facalal caafi kii wax cafiyey oo qisaasta cafiyey oo magta yidhi waa rabaa waxaa dushiisaa itibaacun raacid yuu raacayaa kii qaatilkahayo wax dilay bilmacruufi si wanaagsan si wanaagsan magta ha uga sugo ee mag macnaha waxa weeyaan cunfi iyo dhibaato iyo mushkilo ah lama rabo waxa weeyaan si wanaagsan ha ugu dabagalo magta ha uga qaato kollay doob cafiyey wa adaa-un baa ah wa calal qaatili kii wax dilayna dushiisa waxa ah adaa-un gudasho ilayhi uu u guto kii cafiyey biixsaanin si ixsaan iyo samafala kii la cafiyeyna adna wax meermeerin baa la leeyahaye si wanaagsan ninkii ku cafiyey ugu gudo ninkii ku cafiyey si wanaagsan oo qofkii hore oo la dilay weligiisi ah weliyulmaqtuulkii si wanaagsan ugu gudo magti ha meermeerin ha baksinino qiimaha haka baksinino haka nusqaaminin ilaa xooluhu waa isku qiimo haddii xooluhu xoola mageed yihiin iyo hadday xoola mageed aysan ahayn suuqu waa isku mid xooluhu waa isku qiimo ee kuwaan mag ha lagu qiimeeyo oo qiimihii wax laga dhigo wax baksiya oo dadkii xaqoodii la nusqaamiyo lama ogola shaygu waxa uu marayo ayaa lagu qiimaynaya waxuu marayo ayaa lagu qiimaynaya marka qofka la dilay qofka weligiisa ah waxaa u bannaan inuu qisaasi cafiyo oo ma qaato waxaa kaloo u bannaan inuu qisaastiina cafiyo magtiina iska cafiyo oo yidhaha magna kama rabo qisaasna kama rabo waa u bannaanta inuu qisaasaa u bannaan inuu qisaas cafiyo ma keliya qaataa u bannaan inuu magti iyo qisaasi labadiiba iska daayaa u bannaan waxaa la tilmaamay reer bani israa'iil qisaas keliya jidha iyagu mag ma qaadan jirin nimanka nasaarada la yidhaahdana ma keliya qaadan jireen qisaas lama ogolayn ummaddan muxamediyada ilaahay wuxuu uu karaameeyey waxaa la doorgeliyey qisaasi iyo magti iyo cafis midna inuusan qofku qaadan waa shareecadeenna sahlanaanteeda ilaahay inuu ku soo dhibay nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam baa sidaas u sahlan markaas kii wax dilay akh baa lagu magacaabay wuxuu akh u yahay kii la dilay weligiisii iyo kan wax dilay waa u walaalo waa dad binu aadama dhibaatadaa iyo faldembiyeedkaasaa dhacay waxa weeyaan si wanaagsan waxa u kala qaataan wey saasaa min akhiihda lagugu baraarujinaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala daalika arrinkaas laydiin jireeyey oo cafis magti cafidaan ma qisaasii cafidaano ma qaadataan ama macalabadiiba cafidaanba takfiifun waa fududayn oo min rabbikum rabbigeen xaggii ka ahaatay iyo wa raxmatun naxariis weeyaan magta marka la qaadanayo fudayd baa ku suganoo kii qaatilka ahaa waa liska cafi waa loo fududeey qisaasti baa laga cafi fudayd kalena waa ku jiraado kii la dilay dadkii dhaxli lahaa nafac baa ugu jira oo xoolay qaadanaya daalika takfiifu min rabbikum iyo waraxma marka cuquubadan dilka ilaahay wuxuu jamciyey ama islaamku jamciye laba arrimood cadli iyo raxmad qisaastu waa xaq ay leeyihiin qofkii la dilay awliyadiis hadday dalbadaan qisaas baan rabnaa ay dhahaan waa u bannaanta shuruuddii mar haddii la helo waa in lagu wareejiyo taasi waa cadli waa cadaaladda islaamka waxbuu dilay ciddii wax ka dilaa lagu wareejiyey waxaa laga hadlayo lagu wareejinayaa maaha qabiilkii iyo ummado kale waa dadkii qisaasiisa lahaa diyadiina waa la jideeyey haddii qisaasi ay cafiyaan oo qofkii wax dilay iska cafiyaan mag baa la jideey midaasna waa raxmad marka waxa weeyaan takfiifun min rabbikum iyo waraxma weeyaan ilaahay wuxuu yidhi faman ictadaa qofkii xadgudba bacda daalika intaa ka bacdi falahu isaga waxaa u ahaaday cadaabun cadaab baa u ahaaday cadaabkaasoo aliimun xanuun badan qofkii xadgudba oo yow ku xadgudbay nin wax dilay oo la cafiyey oo qisaastii laga cafiyey baa lagu xadgudbay oo hadhow la dekanaystay oo laga aarsaday oo la dilay oo waxay dhaheen kuwii masaasaan uga haraynaa ninkii waagii isaga ahaa markaasay ninkay cafiyeen bay dileen waxbuu ka dilay iyagaa cafiyey hadhow bay dileen iyagoo mag ku cafiyey oo magtii qaatay bay hadhow dileen kaas marka dambe dilay oo ku xadgudbay kii uu cafiyey oo magta ka qaatay oo dekana u daba joogay falahu waxa u ahaaday cadaabun aliimun cadaab xanuun badan baa u ahaaday wakaa hadduu ictido la yimaado oo kaba sii duwan oo qof aanba waxbaba lagu lahayn oo waxba dilin oo kaleoo reerihii ka dhashay oo ka aarsado oo dilana iyana waxa weeyaan haddee cidda ugu aaray aarba uma noqdo qofkan dembi maba geline isaguna falahu cadaabun aliim weeyaan isaguna cadaabkaasuu leeyahy
qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walakum waxaa idinku ahaaday fil qisaasi qisaasta dhexdeeda xayaatun xayaato iyo nolol baa idinku sugan yaa ulil albaabi caqliyada kuwa u saaxiibkaayow qisaasta nolol baa idinku sugan oo qofkii wax dilay markii la ogaado in la qisaasanayo isagana la dilaayo cidna dili maayo dilkuu iska daynaya hadday qof iyo laba ka dhacdana dadka kalea iska daynaya qof og in la dilayo isagu dadka layn maayo ee qofku markuu ogyahay inaan la dilaynin ama la qisaasayn buu iska samaynaya dilku iska badanaya dhibaatadu iska soconaysa marka nolol baa idinku sugan oo kii rabay in la dilo kii rabay inuu wax dilo waa noolaanaya dilkiibuu iska daynaya kow rabay inuu dilana oo la dili lahaana isna waa noolaanaya dilkii baa laga daynaya sidaasaa dhiigga lagu ilaalin karaa ummaddana ku kala badbaadi kadhaa
lacallakum waxaa mudantiin tattaquuna inaad ma garanaysaa aada dhowrsataan oo cabsataan taas taas baa mudantiin wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi kutiba waxaa la faral yeelay calaykum dushiinna idaa xadara marku soo xaadiro idaa xadara markuu xaadiro axaddaku midkiin almowtu mowt markuu kusoo xaadiro idaa xadara markuu kusoo xaadiro axaddaku midkiin almowtu dhimasho xoolana ka tago xoolo yar iyo xoolo badan waxay doonaan ha noqoteen markii dhimasho midkiin ay kusoo xaadidho idaa xadara axadakum almowt midkiin markuu mowtku kusoo xaadiro in taraka hadduu ka tago khayran khayr maalan macnaa khayrku waa maal mid badan iyo mid yar wuxuu doonaa ha ka tagay waxaa la faral yeelay alwasiyatu dardaaran oo u dardaarmo lilwaalidayni labadii waalid iyo walaqrabiina aqrabiintii kuwii qaraabadaha bilmacruufi si wanaagsan xaqan waana xaq cala almuttaqiin dardaarankaas si cadaalada horta ha ka dhigo dardaarankaas labada waalidna ha u dardaarmo iyo walaqrabiina kuwa qaraabada waxaa jira dad qaraabahayo qofkan intuu nool yahay wax taro laakiin hadduu dhinto xoolihiisaan waxba laga siinayn dadku marka intuu noola caawin jiray oo hadduu dhintana xoolihii caruurtiisa iyo dadkiisa iska qaadanayaan aysan dadkii waxba u taraynin dadkaa waxa u dardaarmo waxaasaan hebel u dardaarmi ha yidhaahdo waalidkiina sidoo kale waxa u dardaarmo dardaarankaana waxa weeyaan waa bil macruufiyo thuluth waa inuusan ka badin dadka hantida leh waa inuusan waxu dardaarmin oo fuqaradana iskaga tago kuwa hantida lehna waxu dardaarmo waana xaqan laaziman xaq laazimoo lagama maarmaana cala almuttaqiina cala almuttaqiina allah kuwa ilaahay ka baqaya xaq ku laazima weeyaan dushooda aayaddan waxaa la yidhi arrinkaani waajib uu ahaa iyo dardaarankan waa intii aysan soo degin aayadda dhaxalka markii dambena aayadda mawaariista iyo dhaxalkaa lagu nasakhay oo hadda waalidka ilaahay baa xaqooda sheegay ay qaadanayaanoo wax loo dardaarmayo ma jiraan xaqa dhaxalkaay ku leeyihiin bay qaadanayaan amaa dadka kale iyo dardaaranka qofku inuu u dardaarmo ciddii ma garanaysaa noocaas oo kale ah dardaaranku isagu waa masale jidha oo jidhaysan laakiin waajib maaha qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faman baddalahu qofkii bedela dardaarankii bacda maa samicahu intuu maqlay ka bacdi dardaaranka qof baa markhaanti ka ahaa ama qof baa goobjoog ka ahaa qofkiibaa bedelay intuu maqlay ka bacdi fa innamaa ismuhu dembigiisu hu oo tabdiilkaa iyo bedeliddaa dembigiisu cala aladiina kuwii dushooda ayuu ahaaday yubadiluunahu bedelay yubadiluunahu bedelay kuwa bedelay baa dembigaasi saaran yahay qofkii dardaarmay dembigu ma saarna qofkii loo dardaarmayna ma saarna fa inamaa ismuhu kaa dembigiisu waa cala aladiina kuwii dushooda yubadiluunahu weyaan kuwa bedelay oo bedelaya oo khiyaanada la yimid oo dardaarankii qariyey ama sidoo hase aan ahayn ka dhigay kuwaasaa dembigaasi dushooda saaraya ina allaha ilaahayna samiicun weeyaan caliimu weeye ilaahay waa samiic waa mid ilaahay maqal badan ah caliim weeyaan subxaana wa tacaala waa goodi ilaahay waa idin maqlayaa waana idin ogyahay weeye kuwa wax bedelayow la socda weeyaan faman khaafa qofkii ka cabsada baa ilaahay yidhi min muusin mid dardaarmaya xaggiisa uga cabsada janafan janaf uga cabsada iilasho xaqa u ka iisho iyo gef uga baqa oo amase isman ama ismi uga baqa waaye ismigu waa dembi inuu xaqii ka leexdo kas midda horena janafan waxa weeye waa si gefe oo khada ah buu u iisha ama ow isman si kas ah oo camdi ah qofkii sidaas uga baqa qof dardaarmaya oo fa aslaxa baynahum dhexdoodii islaaxiya dhexdoodii wanaajiyaoo kii dardaarmaya iyo kuwii wax loo dardaarmaya dhexdoodii islaaxiya falaa isma calayhi wax dembiya dushiisa qofkaa ma ahaanin arrinkaa uu bedelay oo hagaajiyey oo islaaxiyey wax dembiya dushiisa maaha ina allaha ilaahayna kafuurun waa dhaafid badane ilaahay raxiimun ilaahay waa mid naxariis badan naxariis badan ah subxaanahu wa tacaala taasna sidaas baa lagu tilmaamay oo lagu caddeeyey marka faman khaafa min muusin khaafa bimacnaa calima qofkii ogaada mid dardaarmaya janafan ayuu ku ogaada oo iilasho ah si khada ah buu u iishay wasiyadii aw isman ama dembi oo si kas ah markaasuu islaaxiyey oo hagaajiyey oo wasiyadii iyo dardaarankii sidii xumayd buu ka leexiyey sidii saxda ahayd oo sharciga waafaqsanayd ayuu macnaha ku tawjiihiyey qofkaas falaa ifma caleyh laanna waxa weeyaan wasiyo baadilabuu wuxuu u wareejiyey si xaqaboo ka dhig arrintaasna waxay suuroobaysaa waa fii xaali xayaatil muusi kii dardaarmayey noloshiisa wakhtigeeda weeye kii dardaarankaa nool dardaarmayey markaasuu dardaarankiisi soo xaadiray sidii saxdaabuu u sheegay arrintiibaa uu iska saxay dardaaranka siduu ku asaxayo taasina wataa marka falaa ifma caleyh ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ina allaha ilaahay kafuurun waa mid dhaafid badanaa raxiimun aayaddaa hore oo kutiba waxaa la faral yeelay kutiba calaykum idaa xadara axadakum almowt alwasiyatu lilwaalidayn walaqrabiin aayaddaas in taraka khayran idaa xadara axadakum almowt in taraka khayran waxaa culimmada qaar leeyihiin aayadda lama nasakhine waxay ka hadlaysaa qof aan waxba dhaxlayn mathalan qof baa dhinta muslima xoolo u ka dhintay dad gaalahayo qaraabadiisabaa jira mathalan waalidkiisoo gaalahabaaba jiraba waalidkiina in la xidhiiriyay ahayd maadaama aysan dhaxal lahayn oo muslim iyo gaale ay kale yihiin waxa u dardaarmo waalidkiisna dhaxli mayaana waa gaale ha yidhaahdo aabihii iyo hooyadii iyo waxaa in la siiya ha dardaarmo sidaas bay ku tawjiihiyeen dhaxalna maaha markaas dadkii kale oo isagu hadduu dhintaan cidna wax tarayn isagu intuu noole wax tari jirayna sidoo kale wuxuun ha u dardaarmo dardaarankeediiba aayaddu ku taaganta culima ale culimmada kalena waxay leeyihiin dhaxalkii cid kasta xaqii lahayd waa la sheegay waxa weeyaan aayatulmawaariith ayaa aayadda markaa lagu nasakhay darsigeennu intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab